بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولو نهض الامام لم يجز للماموم القعود له الا ان ينوي مفارقته waxaan ku guda jirnaa baabu sujuudi sahw in shaa allahu tacaala markaan baabka dhammayno waxaan soo khulaasayn doonaa maa yatacallaqu biaxkaami sujuudi sahw iyo axaadiida ku soo aroortay fii sujuudi sahw iyo qaybaha ay u qaybsamayaan markii aan dhammayno baabkan in shaa allah wuxuu yidhi walow nahada alimaamu hadduu imaamku kaco lam yajus lilma'muumi ma'muumka uma bannaana alqucuudu lahu inuu u fadhiisto alqucuudu lahu ay litashahud buu ula jeedaa ilaa an yanwiya ilaa ma'muumka inuu niyeysto mooyaane mufaaraqatahu ay mufaaraqata alimaami imaamka faaruqidiisa hadduu imaamku kaco ou ka kaco min atashahud alawsat ma'muumku uma bannaano inuu fadhiisto bal imaamku wuxuu ku mutaabacaynayaa istaagga ilaa an yanwiya ay ilaa an yanwiya alma'muumu ilaa inuu ma'muumka niyeysto mooyaane mufaaraqatahu ay mufaaraqata alimaam hadduu niyeysto hadda inuu imaamka ka goosto faaruqo marka waa fadhiisanaya tashahudka waa u fadhiisanaya ilan asiga ma sahwin ma'muumka ma sahwin laakiin waxa sahwiyey hadda yaa waayo oo istaagay waa imaamkii imaamku hadduu tashahudka dhexe ka tago sahwan ma'muumiintu waa raacayaan ka hari maayaan maxaa yeeley imaamku waa lagu dayanayaa kicitaanka uu kacana waa lagu raacayaa waxaa keliya hari kara oo tashahudka u fadhiisan kara qofkii niyeystay inuu imaamka salaadda ka goosto ilaa an yanwiya mufaaraqata falow intasaba hadduu istaago yaa istaagaya waa alma'muum hadduu istaago maca alimaami imaamka maci hadduu istaago facaada alimaamu imaamkina uu soo noqdo ilayhi ay ila tashahudi tashahudka u soo noqdo xarumat waxaa xaaraama muwaafaqatuhu ay muwaafaqatu alimaam imaamka waafaqidiisu waa xaaraam bal iska dhaafa yufaariquhu ma'muumka wuxuu faaruqayaa imaamka ow yantadiruhu ama waa sugayaa qaa'iman xaal uu yahay mid taagan fa in waafaqahu haddii ma'muumka imaamka uu waafaqo oo fadhiga uu kula laabto camdan si bareera batalat salaaddu way buraysaa sheikhu faqradan wuxuu uga hadlayaa imaamkii waa istaagay ma'muumkiina waa raacay maxaana laga soo tagooo laga istaagay tashahudkii dhexe baa laga istaagay waxaan hore u soo marnay haddii la istaago inaan la soo noqonayn hadduu imaamku istaago iyo ma'muumka intuba inaysan u soo noqonaynin tashahudkii oo sidaa looga gudbayo laakiin haddii imaamku markuu istaago uu soo laabto ma'muumka ma ku waafaqaya wuxuu leeyahay shiikhu xaaraam waa inuu ku waafaqo maxaa yeele meeshan waxaa soo siyaadaysa afcaal dheeraada oo aan salaada ka mid ahayn noqoshadaani soo afcaal ma ah afcaashan dheeriga ee noqoshada ah waa afcaal salaada zaa'id ku ah sidaa darteed imaamka ku mutaabacay maysid oo waxay la mid tahay masalan hadduu imaamku u istaago ila rakcati alkhaamisa hadduu ragco shanaad u istaago salaada duhur ma mutaabacaynaysaa mase waxaa waajiba inaad ka harto waxaa waajiba inaad ka harto maxaa yeele salaaddiibu wuxuu ula yimid ziyaado dheeraada lagu mutaabacayn maayo tanna waa sidii oo kale soo noqoshada laguma mutaabacaynayo laakiin raaciddii hore uu soo raacay markuu tashahudka kasoo yacni ka soo sahwiyey ee uu ka soo istaagay waa ku raacaya bal yufaariquhu waa faaruqayaa buu yidhi hadduu imaamku noqdo ou tashahudkii u laabto ma'muumka imaamku waa faaruqaya waa ka haraya ow yantadiruhu ama waa sugayaa salaada ku faaruqi maayee wuu sugayaa qaa'iman xaaluu yahay mid taagan imaamkii waa noqday ma'muumkii istaaguu ku baaqi noqonaya markuu imaamku soo istaago ou ka soo kaco tashahudkii u noqday halkaasuu kasii mutaabacaynaya fa in waafaqahu hadduu ma'muumku imaamka waafaqo muxuu ku waafaqayaa waa fi rujuuci ila tashahud hadduu ku waafaqo noqoshadii tashahudka loo noqonayay camdan si bareera hadduu ugu waafaqo camdan maxaa ku baxaya jahlan baa ku baxaya nisyaanan baa ku baxaya waxyaabahaasaa ku baxaya si bareera hadduu u waafaqo batalat salaaddu way buraysaa maxaa yeelay xarakaad iyo afcaal ayay soo siyaadiyeen camdan oo aan salaada ka tirsanayn walow qacada alimaamu hadduu imaamku fadhiisto wa qaama alma'muumu ma'muumkana uu istaago sahwan lazimahu waxaa ku laasima ma'muumka alcawdu noqosho ayaa ku laasima limuwaafaqati imaamihi si imaamkiisa u waafaqo imaamkii tashahud alawsad ayuu u fadhiist ma sahwin laakiin yaa sahwiyoo kacay ma'muumkii baa kacay waana dhacdaa in badan oo markuu imaamku tashahud u fadhiisto mararka qaar waxaad arkaysaa qaar istaagaya markuu istaaga kadib wuxuu arkayaa waxa taagan inay keligii yihiin oo dadka kaleo dhan ay fadhiyaan markaasuu haddana soo noqonaya noqoshadaasi waa laazim waa ku laazim inuu soo noqdo oo imaamka uu ku mutaabaceeyo walow qacda alimaamu hadduu imaamka fadhiisto wa qaama alma'muumu ma'muumka u istaago sahwan lazimahu ma'muumku waxaa ku laazima alcawdu noqoshaa ku laazima limuwaafaqati imaamih si imaamkiisa u waafaqo waxaa ku laazima inuu noqdo walow shaka hadduu shakiyo halsahaa ma sahwiyey aw zaada ruknan mase rugni miyuu siyaadiyey aw hal irtakaba mase wuxuu korow la yimid manhiyan wax la yska reebay lam yasjud ma sujuudayo masaladaa masalo kale waa waa shakiyey wuxuu ka shakiyey halsahaa horta sahwi miyaa ku dhacday oo ma sahwiday buu ka shakiyey aw zaada ruknan aw shaka ama wuxuu ka shakiyey hal zaada ruknan rugni miyuu siyaadiyey rugni dheeraada miyaad la timid ayuu ka shakiyey aw hal irtakaba mase wuxuu ka ama wuxuu ka shakiyey ma waxaad la timid manhiyan wax layska reebay waxaan la ogolayn miyaad ku dhacday mase kuma dhicin waa shakiyey lam yasjud masjud ma sujuudayo ma sujuudayo sababtu waa maxay lianna alasla waa cadamu lficli asalku waxa waaye waxyaabahan inaysan ka dhicin asalku waxa waaye inuusan sahwin inuusan rugni ziyaadin inuusan manhi la imaana asala ilan yaqiin asalow haystaa haddana meeshii shakii baa yimid soomaa muxuu hormariyey markaa yaqiintii buu hormarinayaa marka shakiga markaan ma ictibaarinayo sujuudi sahwina lama imaanayo maxaa yeele asalku waa in waxyaabaha uusan ku dhicin aw hal taraka bacdan mucayanan ama wuxuu ka shakiyey hal taraka ma wuxuu ka tegey bacdan mucayanan bacdi mucayana miyuu ka tegey bacdiga mucayankaa maxay noqon kartaa ka tashahud alawsad oo kale tashahud alawsad oo kale inuu ka tegay in kale ayuu ka shakiyey aw hal sajada ama wuxuuba ka shakiyey ma u sujuuday lisahw wuu sahwiye wuu ogaa sahwigii laakiin wuxuu ka shakiyey sujuudu sahwiga ma la timid mase lama imaan aw hal sallaa ama wuxuu ka shakiyey ma waxaa ma wuxuu tukaday alaaan saddex aw arbacan ama afar miyuu tukaday waxyaabahaasuu ka shakiyey banaa wuxuu ku dhisayaa marka calaa annahu lam yafcalhu inuusan samayn ayuu ku dhisayaa wayasjudu waana sujuudayaa inuusan samaynin waxyaabahaasi ayuu ku dhisayaa waana sujuudayaa yacni wuxuu ku dhisayaa inuu ka tegin bacdi mucayana wuxuu ka dhisayaa inuusan sujuudu sahwigii yacni sujuudu sahwigii uusan la imaanin wuxuu ku dhisayaa saddex miyuu tukata mase afar hadduu ku shakiyo inuu saddex tukaday sujuudu sahwigana waa la imaanaya arrintaanna waxaa daliilu ah oo ay salka ku haysaa xadiidkii ku jira fii saxiix muslim ee nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa shaka axadukum fii salaatihi falam yadri asallaa halaatan am arbacan falyaطrax ishaka walyabni calaa ma stayqana فإن صلى خمسا شفعنا صلاته wain sallaa arbacan kaanataa targiiman lishayطaan nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi axadkiin hadduu shakiyo salaada dhexdeeda ee uusan garan intuu tukaday falam yadri kam salla ma yaqaan wuxuu garan waayey intuu tukaday asallaa alaaan am arbacan ma saddex buu tukaday mase waa afar waa masalada sheikhu ka hadlayay markaanoo kale muxuu samaynayaa wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam falyaطrax ishaka shakiga ha tuuro tuur shakiga walyabni salaadiisana ha ku dhiso calaa ma stayqana wixii uu yaqiinsaday oo hubay salaadiisa ha ku dhiso saddex iyo afar markaad ka shakiso maxaad hubtaa tirada aad hubto meeqa waay saddex waayo soo maa saddexdaad ku dhisaysaa shakiga waa tuuraysaa intaad hubtaad ku dhisaysaa haddaan saddex ku dhiso maxaa ii dhinnaanaya ragcadii afaraada ii dhinnaanaya walyabni calaa ma stayqana waxaa xadiidka ku jirta marka uma yasjudu sajdatayni qabla an yusallima kadib wuxuu sujuudayaa laba sujuud intuusan salaamo noqsan ka hor faqradaasaan ka booda uma yasjudu sajdatayni qabla an yusallima laba sujuud ayuu sujuudayaa intuusan salaamo noqsan ka hor shakiguu tuurayaa yaqiinuu ku dhisayaa markuu salaadiisa gebagabeeyo intuusan salaamo noqsan ka hor ayuu laba sujuud la imaanaya labadaas sujuud waa sujuudu sahw shakigan waa shakiga qofka uu u raajix noqon waayo axad اlamrayn labada arrin mid ka mida raajixu ma ah waa shakiyey waa ijtihaaday waxba waa u kala caddaa waaye bacda alijtihaad waa kala rajixi waayey markaa muxuu ku dhisayaa intuu huu ku dhisayaa hadduu laakiin kala rajixi karo xadiida abi saciida ku soo arooray asigana oo wuxuu sujuudayaa qabla salaam maalan wuxuu ka shakiyey ma saddexa mase waa afar marka uu ijtihaaday kadib waxaa danniga raajixa uu tusiyey inay saddex ragca tah tan iyo taa waa kala duwan yihiin danniga qaalibka waa lagu dhaqmaa soo ma labada midkii u raajix noqotay ayuu ku camal falayaa tiradaasu wax ku dhisayaa raajixa agtiisa ka ah bacda salaamuna wuxuu la imaanayaa sujuudu sahw insha allah qaybaha aan rabno inaan ku soo khulaaseyno sujuudu sahwiga inoogu imaan doonta axaadiidta ku soo aroorta shakiga marka qofka uu shakinayo salaada dhexdeeda waa noocyo badan yahay shakigaani waa shakiga muctabarka ah oo la ictibaarinayo midka la leeyahay qabla salaam qabla salaamaa la sujuudayaa ama la leeyahay bacda salaamaa la sujuudayaa laakiin waxaa jira shaki aan muctabar ahayn shakigan muctabarka in waxaa ka mid ah qofka inuu shakiyo bacda salaam salaaddii buu tukaday markuu salaaddii ka baxay kadib ay wuxuu is yidhi ma afaraad tukatay mase saddexaad tukatay ictibaar male shakigaas salaadaasna dib ugu soo noqon maayo wuxuuna ku dhisayaa inuu salaadiio taamoo dhammaystiran uu tukadu ka soo qaadaya shakiga bacda salaam yimaada waa mulqaa waa mid la ilqaynayo wax qiima wax macnaa aan lahayn kadalika shakigu hadduu yahay mid mujarad اlwahmi wاlwaswaas ah dadka qaar wahmigoodaa badan ama xadiidu nafsiga ku badanoo waxbaa qalbigiisa iska soo gelaya marna waa ka tegayaan marna waa u soo xaadiraya kaasna muctabar ma ah hadduu qofku saaxiibu shaki yahana shakigiisu muctabar ma ah dad waxaa jira shaki ku itixaaman oo wax walba ka shakiya markuu weyse qaato weysadii buu ka shakinayaa hadduu tukado cadadkii salaadda ayuu ka shakinayaa faatixada markuu akhriyo inuu akhriyay in kale uu ka shakinayaa qofkaas shakigiisu waa min ashaytaan kaasna muctabar ma ah ilaahu shaydaan ka magangelaya salaaddiisana waa wadanaya shakigaasna ma ictibaarinayo laakiin shakiga muctabarka ah waa midka waswaas xaggii aan ka imaan qofkana uusan ahayn saaxibu shaki ee shaki dhaba ah wuu taraduday qofkan ma saddexa mase waa afar asalna uma aha inuu sidaa u shakiyo laakiin waxaa keena tiradii baa ka qaldantay salaadda kaa waayo midka la leeyahay sujuudu sahwiga ha la yimaado oo axaadiidu ay ku soo aroorto amaa waswaaska cinda yani fi sharci muctabar ma ah لكن إن زال شكه قبل السلام يسجد أيضا لما صلاه مترددا wuxuu yidhi laakiin inzaala shakuhu laakiin shakigiisu hadduu zuulo qabla salaami salaamta horteed yasjudu aydan waa sujuudayaa buu yidhi lagu noqoy yacnii waa sujuudayaa sujuud sahwi buu la imaanayaa limaa sallaahu wixii uu tukaday awgeed mutaradidan xaaluu yahay mid mutaradida waxtamala uuna ixtimaalay annahu zaa'idun inuu yahay zaa'id waxaa muxtamala inuu zaa'id yahay wuxuu leeyahay sheikhu qofka markuu ka shakiya ma saddex amase waa afar horeu kuu soo sheegay inuu ku dhisaya inuusan samayn sujuudu sahwina uu la imaanayo saasuu yidhi soo ma kaasi wuxuu ahaa qofka mutaradid ah ama shakisan ilaa salaaddii ay gabagabowdo shakigu waa baaqi saddex miyaa tukatay mase afar kadib wuxuu iskaga dhisay inuu saddex tukaday tii afaraadna waa ku daray shakigiina meeshaasuu iskaga tuura soo maha salaaddii intuusan dhammayn ka hor maalan ragcadii afaraad ayuu ku guda jiraa ama tashahudkii markuu u fadhiistay ayuu wuxuu soo xasuustay ragcadan hadda uu tukaday inay ragcadii afaraad tah maskaxdii buu dib u celiyey cajalkii wuxuu ogaaday ragcadan tii afaraad inay tahay yaqiintiyaa u timid qabla salaam markuu hubsado inay afar uu tukaday ilaa hadda waa hubaa soo ma shakigi waa ka baxay sujuudi sahwiga ma iska daynayaa maya waa sujuudayaa sujuudi sahwiga sababtu waa maxay ilaan qofkan hadda waa yaqiiniyey salaadiisu inay afar tahay welina ma salaamo noqsan sababtu waxa waaye limaa sallaahu mutaradidan wixii uu tukaday awgeed asigoo mutaradida ragcadan afaraad markuu soo bilaabayay ilaa uu tashahud ka imaanaya muxuu ahaa qofkan mutaradidou ahaa soo maha idan salaaddii qayb ka mida taradudu ku soo maray taradudkaas awgii ayuu sujuudu sahwiga ula imaanaya waxtamala waxaana muxtamal noqday muddo yacni salaadaas uu tukanayay intuu ku guda jiray annahu zaa'idun inuu ragcadaasi zaa'id taha muxtamal waayo soo maha mar haddii la shakiyo ziyaadana waa suuragal asalkii inuu ku baaqi noqdona waa suuragal wain wajaba ficluhu haddii ficilkiisu uu waajibay buu yidhi calaa kulli xaalin xaalad walba lam yasjud ma sujuudayo wain wajaba ficluhu hadduu ficilkiisu waajibay calaa kulli xaalin xaalad walba oo mar walba uu samaynayo hadday aalita tahan waa samaynaya hadday raabica tahan waa samaynaya lam yasjud ma sujuudaya buu yidhi mihaaluhu shaka wuxuu ka shakiyey fi haaliati tii saddexaad dhexdeed ahiya haaliatun am raabicatun fatadakara fiiha tusaalahan si fiican u fiiriya dhexdeeduu ku xasuusta lam yasjud ma sujuudayo wain wajaba ficluhu calaa kulli xaalin marka tusaalahanaa ku ximbaaraysaa wuxuu ka shakiyey ahiya haaliatun ma tii saddexaadba am raabicatun waxaa laga yaabaa inaa istiraahdan toos taasi soo tusaalihii hore ma ah oo sujuudu sahwiga la sujuudayay maxay uga duwan taha muxuu yidhi halkan fatadakara fiiha taasay uga duwan tahay fatadakara fiiha yacni shakiga wuxuu ka jiraa ma saddexaada mase waa afaraad tii saddexaad dhexdeed ayuu wuxuu ku xasuustay wuxuu ku xasuustay inay ragcadan ragcadii saddexaad tahay weli ma soo gudbin sooma lam yasjud ma sujuudayo haddaan u noqonno tii hore ee tusaalaheeda uu keenay markuu yidhi intuusan salaama noqsan hadduu soo xasuusto sujuudu sahwiga waa la imaanayaa buu yidhi muxuu noogu cileeyey wuxuu noogu cileeyey limaa xasala min ataradud uu yidhi soo maa ama limaa sallaahu mutaradidan wixii uu tukaday asagoo mutaradida hadda taradudkaasi dhexdiisa salaad miyuu tukaday tusaalahan dambe taradudkan dhexdiisa wax salaada ma tukaday ma tukan ragcadii saddexaad dhexdeeduu ku shakiyey asoon ragcadii saddexaad ka bixinna wuxuu soo xasuustay oo yaqiinsaday inay tii saddexaad tah idan ma jirto qayb salaadii ka mid ah oo taradud uu galay ma jirto aalio waa hubaa taradud ma leh ayadii uu hubuu ku dhex jiraa arbacadii uu ka shakisanaa ama midii afaraad miya mase ma ahanti uu ku shakisanaana weli ma gaarin ninkan sujuudu sahwi ma laga rabaa sujuudu sahwi lagama rabo maxaa yeelay qaybo salaadii ka mid ah taradud kuma dhicin ama markuu la imaanaya mutaradid ma ahayn wuxuu yidhi shaka fi haaliati midda saddexaad dhexdeed ayuu shakiyey shakiguna muxuu ku saabsan yahay ay hiya haaliatun ma tii saddexaadba am raabicatun masawaatiya afaraad fatadakara wuxuu xasuustay fiihaa damiirka xagga u noqonaya ay fi haaliati middii saddexaad dhexdeed ayuu wuxuu xasuustay in ragcadii saddexaad ay tahay lam yasjud ma sujuuday marka aw bacda qiyaamihi ama wuxuu xasuustay markuu u istaagay kadib liraabicati midda afaraad sajada waa sujuudaya midda afaraad markuu u istaaga kadib hadduu xasuustay qayb salaaddii ka mida maxay gashay fii xaali taradud markaa waa sujuudaya sujuudu sahwi marka waxaan u malaynaa farqiga tii hore ee tan u dhexaysa inaad fahamteen farqigu waa xusuulu taradud iyo yacni wa cadamu xusuuli taradud fi salaa mar walba taradud waa jiraa laakiin taradudkii ragcadii dambe ma u gudbay mase uma gudbin waa haddii ragcadii kale aysan u gudbin taradudka sujuudu sahwi lagaama rabo waxaa la mid ah ragcadaani ma tii saddexaada mase waa tii labaadaad ku shakis maxaana ku guda jirtaa markaa fi haaniya tii labaadaa ku guda jirtaa intaadan tii labaad ka gudbin ayaa waxaa soo xasuusatay ragcadan tii labaad inay tahay sujuudu sahwi ma lagaa rabaa lagaama rabo midda saddexaad markaad u istaagto haddaad soo xasuusato kadib sujuudu sahwi waa lagaa rabaa halkaas waayo farqigu marka wa sujuudu sahwi sujuudu sahwiga wa in tacadadat asbaabuhu asbaabtiisu haba tirsanaatee sajdataani laba sujuud waa waa mas'alo kale sujuudu sahwiga asbaabtiisu haba tirsanaatee sajdataani waa laba sujuud wuxuu ka wadaa dhowr sabab oo keenaysa sujuudu sahwi haddaad ku dhacdo mar walba laba sujuud umbaa la imaanaysa ma jirto sujuudu sahwi fara badan oo lala imaanayo maalan tashahud ulawsadaa ka tagtay waxaad ka tagtay rugni salaaddii ka mid ah rugniga waa soo waa soo celinaysaa soo maa bedelkiisii waad soo celisa laakiin maxaa la socda sujuudu sahwiyaa la socda sujuudu sahwiyaa la socda ama tashahudul awsadaad samaysay ragco shanaadna waad u istaagtay oo ziyaadaad la timid yacni tashahudul awsadaad ka tagtay ragco shanaadna waa soo ziyaadis meeqo sahwi waay waa laba jeeruu sahwiyey labadii jeeruu sahwiyey la dhihi maayo sahwi walba laba sujuuduu leeyaha la dhihi maayo haddaad toban jeer sahwiso fi salaa laba sujuudaad sujuudaysaa ka badani ma jirto taariikhda kasaa'i raximahullah oo ka mida min culamaa'i naxw ayaa waxay ku sheegeen kasaa'i inuu yidhi naxwaha wuxuu yidhahda xataa masaa'isha fiqiga waa gelaysaa markaasaa su-aal la weydiiyo waxaa la yidhi hadduu qofka dhowr mar sahwiyo meeqa sujuud sahwi buu la imaanayaa markaasuu yidhi sujuudu sahwiga hal maruu la imaanaya macnaa waa laba sujuud oo mar la imaanayo laga badin maayo waxaana ka qaata buu yidhi xaggii naxwaha maxaa yeelay adtaksiiru laa yukasar jamcu taksiir lama sii taksiiriyo buu yidhi idan sahwi hadduu dhacay sahwigaasi sujuudu sahwi haddii loola yimaado macnaha sujuudu sahwiyada la badin maayo ataksiir laa yukasar waxaan ka qaatay buu yidhi sujuudu sahwi badan haddii lala yimaado laba sujuud keliya in la sujuudayo oo aan la siyaadinayn waa arrin xoogaa qiyaasa waay marka sujuudu sahwigu laba sujuud waa wa in tacadadat asbaabuhu asbaabtiisu haba tirsanaato labo saddex afar shan mar walba maxaa la imaanaysaa sujuudu sahwiga laba sujuudaa la imaanaysa xadiidka dhahaya likulli sahwin sajdataani waa xadiid daciifa sahwi walbaahi laba sujuuduu leeyahay xadiid dhahaya xadiid sugan ma aha can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam walow sajada almasbuuqu haddii uu sujuudo midka laga hormaray almasbuuq waa la yaqaan soo ma waa midkii wax dhaafeen salaaddii haddii uu sujuudo maca imaamihi imaamkiisa maci hadduu sujuudo acaadahu sujuudu sahwiga waa soo celinayaa fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda nadban wastixbaaban bay yidhahdeen shaaficiyadu waajib ma aha maadaama waxay yidhaahdeen naqsiga uu galay imaamka ileen sahwiga waa nooc naqsiya maadaama imaamka salaadiisa sahwi ay gashay waxay yidhaahdeen sahwigaas yuusan ma'muumkaba ku dhicin hadduu ma'muumku imaamkii la sujuuday kadibna salaaddii uu soo qallaynayo oo u istaago markuu salaadda gabagabaynayo sujuudu sahwi kaluu la imaanayaa bay yidhahdeen laakiin arrintaasi waajib ma ahan ayaga agtooda sida saxiixaana waa inuusan la imaanayn sujuudu sahwi middii hore oo imaamku la yimid waa wain sahaa hadduu sahwiyo khalfa alimaami imaamka gadaashi lam yasjud ma sujuudayo masaladaanna waa masalo muhiima adiga ma'muumaa tah adoo ma'muumaad sahwisay fii salaatik sahwigaas aduu gaar kuu yaha soo ma imaamka kulama wadaago ma'muumka ma sujuudayaa ma'muumka sujuudu sahwi la imaamaayo wain sahaa hadduu sahwiyo buu yidhi khalfa alimaami imaamka gadaashiisa lam yasjud ma sujuudayo fain sahaa hadduu sahwiyo qabla aliqtidaa'i intuusan imaamka ku dayan ka hor oo bacda salaami alimaami ama imaamka markuu salaamo noqsaday kadib hadduu sahwiyo sajada waa sujuudaya maalan ragcaa ku dhaaftay ragcadaad u istaagtay ragcada ragcaa ku dhaaftay imaamku markuu salaamo noqsada waa inaad ragcadii soo la timaado oo soo guddo ragcadaas dhexdeedaad ku sahwis sujuudu sahwi ma la imaanaysaa haa markaan ma'muum ma tihin ma'muumnimadii waa ka baxday mutaabacatl'imaamna waa go'dood imaamka waa kala harteen markaanoo kale sujuudu sahwi waad la imaanaysaa laakiin haddii aad tahay ma'muum imaamka ku dayanaya adoo imaamka ku dayanayana uu sahwi kaa dhaco sujuudu sahwi la imaamaysid maxaa yeele sujuudu sahwigaasi wuxuu keenayaa inuu kaa reebo mutaabacatu limaam imaamka mutaabacadiisa walow saha limaamu hadduu imaamku sahwiyo walow qabla aliqtidaa'i bihi intuusan ku dayan ka horba ha sahwiye eh wajabad mutaabacatuhu waxaa waajiba in la mutaabaceeyo fi sujuudi sujuuda dhexdeed fain lam yutaabichu hadduusan mutaabacaynin batalat salaatuhu salaaddiisu way buraysaa shiiku halkan qabla salaam iyo bacda salaam midna ma dhihi wuxuu ku yidhi hadduu imaamku sahwiyo walow qabla aliqtidaa'i bihi sahwigaabusba haba ahaabo intaadan ku dayanin ka hor imaamku mar sahwi wuxuu ku dhacayaa markaad ku dayato kadib marna sahwiga wuxuu imaamku ka dhacayaa intaadan ku dayanin ka hor maalan imaamku wuxuu sahwiyey intuu ku jiray fi ragcati اluulaa ayaa sahwi ka dhacay ama wuxuu ka dhacay fi rakcati اthaaniya oo tashahudka dhexew ka tegay laakiin marka uu tashahudka dhexe ka tegayey adigu maadan soo gelin jamaacada intaadan imaanin ka hor waa waxaa timid imaamka ragcadii saddexaad uu istaagay sahwigii waa ku dhaafay soo ma waa meeshuu leeyahay walow qabla aliqtidaa'i bih hadduu imaamku sahwiyo haba ahaato intaadan ku dayanin ka hor sahwiga imaamka haba ka dhaco wajabad mutaabacatuhu waxaa waajib inaad mutaabacayso oo fi sujuudi aad ku mutaabacayso fain lam yutaabichu hadduusan mutaabacayn batalat salaatuhu salaadda buraysa salaadee waaya waa salaatu lma'muum shiikhu raximahullah sujuudu sahwiga imaamka lagu mutaabacaynayo ma qabla salaamba mase waa bacda salaam ma u kala qaadin sababtu waa maxay shaaficiyadu ayaga madhabkooda waxa uu noo sheegi doonaa sujuudu sahwi oo dhan waxay qabaan qabla salaam inay tahay sujuudu sahwi oo dhan waxaa lala imaadaa bay leeyihiin qabla salaam haddii marka qofka uu sujuudu sahwi la yimaado qabla salaam qabla salaam macnaheedu waa maxay weli mutaabacada imaamkaa ku jirtaa waxaa kugu waajiba inaa imaamka inaad mutaabacayso imaamkii maalan tashahudka dhexe ka tegay ee sahwiyey adiguna ragcadii saddexaad aad ku soo gaartay oo sahwiga uu ka dhacay intaadan la xihan ka hor markuu salaaddii tashahudka uu dhammeeyey ayuu wuxuu u sujuuday sujuudu sahwi sujuuday intuusan salaamo noqsan ka hor adiga maxaa waajib kugu ah waa mutaabacaynaysa dhihi maysa aniga sahwi igama dhicin ee ragcaadkii baan u istaagayaa iga tegey maya waxaa kugu waajiba inaad mutaabacayso innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi waa inaad ku dayato waa ku mutaabacaynaysaa sujuudu sahwiga hadduu mutaabacayn waayo wuxuu yidhi batalat salaatuh arrintaasi waa qabla salaam amaa bacda salaam mutaabaca ma jirto hadduu imaamka salaamo noqsado waa kala harteen adiguna maxaad u istaagaysaa adiga waxaad u istaagaysaa ragcadii ku dhaaftay masaladaasna insha allah khulaasaday noogu imaan doonta fain taraka alimaamu hadduu imaamka ka tago sajada alma'muumu ma'muumku waa sujuudaya imaamku muxuu ka tegayaa sujuudu sahwi fain taraka alimaamu imaamka sujuudu sahwiga hadduu ka tago sajada alma'muumu ma'muumku waa sujuudaya waxaana keenaysa imaamku markuu sujuudu sahwi ka tegayo maxaa lagu ogaanayaa goormaa la dhahayaa waa ka tegay sujuudu sahwiga waa inuu salaamo noqsado soomaa cinda shaaficiya ilan sujuudu sahwi o dhan waa qabla salaami cindahum hadduu imaamkii ka tago sujuudu sahwi macnaheedu waa hadduu salaamo noqsado markuu salaamo noqsado ma'muumkii way kala hareen sooma ma'muumka waa sujuudaya marka sujuudu sahwiga sujuudu sahwiga ma'muumku waa la imaanaya walow nasiya almasbuuqu hadduu hilmaabo buu yidhi midkii laga hormaray fa sallama maca alimaami imaamka maci uu la salaamo noqsado muxuu hilmaamay sujuudu sahwiga buu hilmaamay imaamka maci ayuu la salaamo noqsaday uma dakara kadibna wuu soo xasuustay tadaaraka waa ka daba tegayaa wa sajada lisahwi sahwina waa u sujuudayaa wuxuu ula jeedaa haddii masbuuqu uu hilmaamo almasbuuq waa ninkii ma'muumka ahaa ee salaada lagala hormaray fa sallama maca alimaami imaamka maciisuu la salaamo noqsa macnaheedu waa ma xataa salaaddii qayb ka midou ka taga waa maalan hal ragca ayaa lagala hormaray imaamkii markuu salaamo noqsanayuu la salaamo noqsaday ninkaasi muxuu tukaday ma'muumkaasi meeqa ragcuu tukaday hadday maalan salaadda duhur tahay saddex ragcuu tukaday hal ragcuu hilmaamay soo maha uma dakara kadibna waa xasuustay markuu salaamo noqsadaa waxaa ku soo dhacday in ragca ay dhaaftay tadaaraka waa haleelayaa waa ka daba tegaya macnaha ragcadii buu la imaanaya waa istaagaya ragcadii buu tukanaya wasajada lisahwi sujuudu sahwina waa sujuudaya ragcadii uu ka tegana waa la imaanayaa sujuudu sahwina waa sujuudaya arrintaasina hadda waxaa u daliila xadiidu abi hurayra fii qisati dilyadayn wa sujuudu sahwi sunnatun sujuudu sahwiga sunno waayagu wa maxaluhu booskiisuna qabla salaami waa salaamta ka hor sujuudu sahwiga sunno waa hadday sunno tahay macnaheedu waa maxa hadduu qofka hilmaamo salaaddiisa buri mayso hadduu sujuudu sahwi hilmaamo salaaddiisa buri mayso wa sujuudu sahwi sunnatun sujuudu sahwiga waa sunna wa maxaluhu booskiisuna qabla salaami waa salaamta ka hor wey axaadiidta qabla salaam iyo bacda salaam labada waa ku soo aroortay xaaladaha kala duwan waa u tegi doonaa insha allah sawaaun waxaa siman buu yidhi sahaa biziyaadatin sahaa inuu sahwiyo biziyaadatin ay bisababi ziyaadatin ziyaado sababteeda ow naqsin ow bisababi naqsin ama naqsi sababtii inuu ku sahwiyo ayaa siman mar walba qabla salaam uu la imaanaya ama ziyaado ha noqoto sahwigu ama naqsi ha ahaado waa cala almadhab laakiin sawaab ma aha qowlkaas sawaabku waxa waaye mawaadicdii nebiga uu sujuuday qabla salaam in qabla salaam la sujuudo mawaadicdii rasuulka uu sujuuday bacda salaamna bacda salaam la sujuudo wixii ka soo hara labada xaaladoodna la kala haleeshiiyo ziyaado iyo naqsi haddii sahwigu uu yahay bisababi naqsin waxaa la sujuudayaa qabla salaam haddii uu sahwigu yahay bisababi ziyaada waxaa la sujuudayaa bacda salaam fa in sallama hadduu salaamo noqsado buu yidhi qablahu ay qabla sujuudi sahw camdan si bareera hadduu u salaamo noqsado muطlaqan si muطlaqa hadduu u salaamo noqsado muطlaqa wuxuu ula jeedaa fasligu ha dheeraado ama yuusan dheeraanin yacnii markuu salaamo noqsaday iyo markuu sujuudu sahwiga rabo inuu gadaal kala yimaado ama ha dheeraado ama yuusan dheeraanin sawaaءun طaala alfaslu aw lam yatulwe aw sahwan ama haddii uu salaamo noqsado sujuudu sahwiga ka hor sahwan ay saahiyan waa lagu macneeyey yacni xaal uu yahay mid sahwi ku jira ama hilmaamsan wa طaala alfaslu fasliguna uu dheeraado faata sujuudu sahwigu waa dhaafe wain qasura hadduu fasligu gaabto wa araada sujuuda sujuudna uu doono sajada waa sujuudayaa wa kaana caa'idan wuxuuna noqonayaa mid u noqday ila salaati salaada fa yuciidu salaama salaamta waa soo celinayaabu wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah fain sallama qablahu ha-da xaggee u noqonaysaa ee qabla sujuud hore wuxuu kuu yidhi sujuudu sahwigu waxay dhacdaa qabla salaam hadduu salaamtii hormariyo macnaheeda sujuudu sahwiguu ka taga waa waa salaamo noqsaday asoon sujuudu sahwiga la imaan maxay ku dhacday inuu salaamo noqsado camdan bay ku dhacday waa u bareeray ma hilmaamin jahlina ma aha waa camdi mulaqan muطlaqan muxuu ula jeedaa fasligu ama ha dheeraato ama ha gaabto waa isku mid waa u bareeray inuu salaamo noqsado ow sahwan ama waa salaamo noqsaday qabla sujuud sahwan xaaluu yahay mid sahwi kula dhacay ama xaaluu yahay mid saahiya oo sahwiyey wa taala alfaslu fasliguna waa dheeraaday labadan isku xukun weeye marka hadduu bareer u sameeyo ama fasligu ha dheeraado ama ha gaabto waa isku mid hadduu sahwi u sameeyo waa la kala qaadayaa sahwigu hadduu fasligu dheeraado faata waxaa isku xukuna marka camdan inuu u salaamo noqsado iyo inuu sahwi u salaamo noqsado fasliguna dheeraado labadaa xaaladoodba waxa uu yidhi shiikhu faata maxaa dhaafay ay faata sujuudu sahw sujuudu sahwi waa dhaafay macnaa waqtigiisa waa la gudbo waa la imaamaayo waqtigiisa waa laga gudlay fasliga dheeraanaya waa maxa ama la leeyahay hadduusan dheeraan waxaa loola jeedaa markaad salaamo noqsato iyo marka aad doonaysa inaad sujuudi sahwi la timaado inta u dhaxaysa soo fasli ma ah waa waqti faasiloo kala saar kala yacni kala goynaya waqtiga u dhexeeya waxaa laga yaabaa inuu gaabto waxaa laga yaabaa inuu dheeraado haddii uu salaamo noqsaday asoon sujuudi sahwi la imaan camdanna uu u salaamo noqsado fasligaasi ha dheeraado ama ha gaabto sujuudu sahwi waa dhaaftay haddii sujuudu sahwi hadduu salaamo noqsado qabla sujuud qabla sujuudi sahw laakiin sahwi ay ahayd fasliguna uu dheeraado oo waqti dheer laga joogo faata waa dhaafay soo celin maayo wain qasura hadduu gaabto waxa gaabanaya waa maxa ay wain qasura alfaslu waa haddii fasligu gaabto wa araada ay wa araada almusalli midka tukanayana uu doonaya assujuuda sujuudu sahwi inuu la yimaado waa salaamo noqsaday asun sujuudi sahwi la imaan fasligu waa gaaban yahay wax yaraa u dhaxaysa wuxuuna rabaa inuu sujuudu sahwi la yimaado markuu sujuudu sahwi inuu la yimaado uu rabo iyo salaamo noqsigan wax yaraa u dhexeeya sajada waa sujuudayaa sujuudu sahwi laakiin ninkan la leeyahay haddii fasliga uu gaabto waa saahigii soo maha saahigaa la daba joogaa caamidka asiga ma aha caamidka lama kala qaadin wa kaana wuxuuna ahaanayaa qofkan markuu sujuudu sahwiga la imaanaya wuxuu noqonayaa caa'idan ila asalaati mid salaad u noqday ayuu noqonayaa fayuciidu sidaa darteed wuxuu soo celinayaa assalaama salaamtii buu soo celinayaa muxuu ka wadaa fayuciidu salaama yacni salaamo noqsigii buu soo celinayaa markuu labadii sujuud la yimaad waa inuu salaamo noqsado maxaa yeeley muxuu ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay qof salaaddii u noqday salaamo noqsigaasina waa mashruuc maxaa yeeley fii xadiidi dilyadayn waxaa ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu salaamo noqsaday kadibna uu sujuudu sahwi la yimid maratan ukhrana uu salaamo noqsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam salaamo noqsigan dambe waxa keenaya buu leeyahay shiikhu qofka markuu sujuudu sahwi u laabto waa qof salaad u noqday sujuudu sahwi salaaduu ka mid yahay haddaad sujuudu sahwi la timaado salaaddii baa gasha salaadna maxaa looga baxaa tasliim baa looga baxaa soo ma fa yuciidu salaama marka salaamtii ayuu soo celinayaa mar labaaduu salaamo noqsanaya والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين